إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سيدا هري لو إعلانيي وحان إن شاء الله تعالى بلاد دونا tafsiirka qur-aanka kariimka haddii ilaahay noo sakhiro subxaana watacaala waxaana ka soo bilaabi doonaa suurat alfaatixa ilaahay hadduu qadaro inta habeenuu socon doonana adiga ilaa hadda saddex habeen baan maaragtay ku talagalnay inaan kordhinana waa la arkaa insha allahu tacaala oo ilaa shan maaragtay ilaa afar shan hadba wixii suuragal noo noqdo aan ka dhigno waxaanan jecelnahay haddii ilaahay subxaana watacaala uu noo qadaro in intii biqadri imkaan inaan maqro akrino hal maqro aan ka dhigno baan isku dayeynaa inkastoy aada iyo aada iskaga dhib badan tahay maxaa yeele waktigiioo yar maxaa yeele hadda waa hal saac iyo shan daqiiqa bay saacaddiidu tilmaamaysaa cishahana waktigii la tukanayo waa un waxaan haysano waa hal saac wey hal saac yani haddaad tiraahdiid hal maqraan ku akrinayaa waxay iska noqonaysaa wax u dhow maaragtay laqbo wax u dhow unbay iska noqonaysaa kitaabka oo la laqbeeyo keliya ayay noqonaysaa marka ba haddii ilaahay noo qadaro waxaan isku dayi doonaa inaan fududayno intii aan fududayn karno insha allahu tacaala caawa maadaama qur-aanka uu yahay waxaan bidaayadiisa bilaabayno sidaad ogtihiin kutubta tafaasiirta muqadimay qaar ka midihii sameeyaan muqadima wax la yidhaahdo oo qur'aanka ka warramayo tafsiirka ka warramayo marka intaanan darsiga gelin yani waxaan jeclahay muqadima oo tafsiirka ku saabsan qur'aanka kalaamullahi subxaanahu watacaala ku saabsan inaan xoogaa ka sheegno haddii ilaahay yidhaahdo muqadimadaasna waxaan isku dayi doonaa inaan ayadana soo koobo intii ilaahay subxaana watacaala uu ii garto yaan isku dayi doonaa biidn illaahi tacaala waxaan horta aan darsayno shaygan aan darsayno inaan darasno aan rabno ama aan baranno waa qur'aankii kariimka ahaa kalaamu rabbi alcaalamiin allihii rabbialcaalamiinka ahaa kalaamkiisii mucjiska ahaa weeyaan oo allah subxaanahu watacaala nabiyullaahi muxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo u waxyooday kalaamkaas ayaan maaragtay darsaynaa oo ah diinteennii allah subxaana wa tacaala uu noo soo dejiyey rasuulkeennana uu noogu soo dejiyey nebigeenna oo ah bashiir wa nadiir labadaba ah yacni bashiiran wa nadiira isagoo ahoo caalamkao dhan cid alle ciddii kitaabka qur-aanka raacdana u bishaaraynayo diinta qaadata u bishaaraynayo cidda diidana uga digaya cadaabka ilaahay dadka raacayna jannada ilaahay ugu bishaaraynayo sidaa darteed qur-aankan allah wuxuu usoo dejiyey jinnii insi baa loo soo dejiyey ilaa qiyaam saacana wuu jirayaa maxaa yeele nabigeena nebi ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam rasuul ka dambeeyey ma jiro isagaa aakhiru alambiyaai waalmursaliin isaga ayaa ahaa sidaa darteed allah wuxuu leeyahay risaalada nebiga inay caam tahay isagoo ishaarayo tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi ليكون للعالمين نذيرا يعني الله مركو أسنع أماني اللي قرآن كسود جيه فرقانك الذي يفرق بين الحق والباطل حقي باطل في قرآن كالساري الله أصبح خير في سفربتي أما نسخان الدكه في نادي وصرمري محو قرآن كان نبي الله محمد وقسو دجيه أدنكس وقسو دجيه ليكون للعالمين نذيرا inuu jinni insi oo u digo quraankan oo nabiga ugu diga kaleey salaatu wasalaam ba quraanka loogu soo dajiyay quraankaas Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku soo dajiyay luqadi carabiga ahayd ku soo dajiyay luqa carabiya maadaama nabigeena nabi carabi oo aha ayaa luqada carabiga lagu soo dajiyay sida darteed Allah wuxuu leeyahay fi surati shu'ara وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين يعني القرآن كان الله رب العالمين كسودجي ملك الجبريل بان لسودقو الله أسودقو الروح الأمين لو يقانو نبي الله محمد قلبي لسان لو أسودجي محال لو أسودجي ليكون للعالمين نذيرا ليكون من المنذرين dadka digay inuu ka mid noqdo laakiin luqada lagu soo dajiyana bilisaan arabiy mubiin saasu maarta allah leeyahay luqa lisaanka hadda macna luqa loo jeeda luqada arabiga ahayd oo fasiixa ahayd ee arabinimadeeda ay muuqatay ayaa lagu soo dajiyay weeyaan quraanka nabi ilaahi maxamed ilaahi uu ku soo dajiyay waa mucjizada nabi maxamed la siiyay calayhi salaatu wasalaam mucjizaadkii kaloo la siiyay ويجران معجزات النبي قالوا لها خوارق العادة لكن يعني أكبر معجزة أو المعجزة الخالدة اللي يرهده معجزين كالنبي قال لسي كنبوي أو ولبا خالد كأهي واري جريو وكتاب كان قرآن كاهو الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد وكسر دجيه سيدا الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت وكل إيهي أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ميانا دكي كفل نين معجزة أهان ميانا نقفل نين إن كتابك قرآنك أو أذيك ماركتي يعني لقبسو دجيي أو دشو لقو أخرين أيو إن سيمتا ميانا نقفل نين معجزة أهان بالليه ومعجزة رنتي معجزة أو خارق العادة أو الله النبي الله محمد أوسيي إلى قيام الساعة التاجن معجزة من ماذا يدويا ولذلك كان القرآن كمعجز يا وحاطسين أيه واجت نبي الله محمد قرآنك وكسر دقيه يعني ما رأت كوني أفر بقولي دوري لواتن سنة كهر كسيهر يعني القرآن كمرك كسر دقيه أيه أسبه ولبا مكجوه أنت إن التاريخ بيجري قبل الأبانين أيه وحب بلابتين in dadka taxaddi lagu sameeyo la yiraahdo kaalayo quraankan oo kale tala imaan kaan quraankan oo kale in la yiraahdo yaani waxa la yiri quraanka oo kale la imaada bal hadaad maartay markay yiraahdeen nabi maxamed baa abuurtay oo sameystay jeebkiisu ka sameystay markay yiraahdeen ayaa la yiri kaalayo bal asagoo kale la kaalay la imaada way suuroob way waxa la yiri iska daa quraanka oo dhan in la timaadaanay toban suuradood been abuurateen oo jeebkiina aad ka samaysateen bal kaalay la imaada quraanka la garab dhiga hal arko waa la imaan waaye waxa la yiri toban suura iska daa hal suura kaliya la kaalay hal suura kaliya la imaada yani inta way suuroob waaye maarta way la imaan waaye taxadigaas oo ah kaalay oo keena hadaad maarta warka sheegaysaan oo run yahay oo nabi maxamed oo jeebkiisa ka samaystay kaalayo la imaada la leeyahay waa taagan yahay ilaa qiyaam saaca maxaa yeelay qur-aanka cadaab badan uu leeyahay cadow fara badan uu leeyahay isla markaana ilaa qiyaam saaca cid la imaan kartaa ima jirto siduu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka noogu sheegay markuu rabbi leeyahay fi suurati lisraa قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا hadday jinni insi kulmaan waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedow inay qur-aankan oo kale la yimaadaan lama imaan karaan qaarkood qaarka kaleba ha u kaalmeeyo hadduu doono jinni insi hadday iskaalmaystaan lama imaan karaan qur-aankan oo kaleeto iskada inay la yimaadaan toban suuradood baa la yidhi la imaada way la imaan waayeen siduu rabbi subxaana watacaala yani maaragtay uu leeyahay fi suurati huud ayuu noogu sheegaya am yaquluuna iftaraah ma waxay ohan- odhanayaan nabi- nabiyullaahi maxamed baa qur-aanka samaystay isagaa been abuurtay miyay leeyihiin markaasaa la yidhi qul fa'tuu bicashri suwarin mitli fi muftarayaat wadcuu man istatactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin fi suurati huud toban suuradood ood been abuurateen la imaada ku dheh cid alle ciddaad kaalmaysan kartaanna kaalmaysta u yeerta baa la leeyahay wax alla waxaad kaalmaysan kartaan haddaad run sheegaysaan kaalay toban suuradood waa la imaan waayeen iska daa toban suuradood hal suuradba haddana taxadi lo- lagula sameeyey fi suurati yunis uu rabbi leeyahay am yaquuluuna iftaraah qul fa'tuu bi- qul fa'tuu bisuuratin mili wadcuu man istatactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin hal suurad keliya la imaada baa la leeyahay ma aynan la imaanin ayadan marka waa mucjizo nabiyullaahi maxamed la siiyey ilaa qiyaam saacana cid la iman kartahay aynan jirin sida imaamu lbukhaari wa imaamu muslim imaamu axmed ay warinayaan xadiid abi hurayra wuxuu rasuulkeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam maa min alambiyaai nabiyun ilaa ucطiya maa miluhu aamana calayhi lbashar وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم طبعا يوم القيامة يعني النبي قال نوح إليه عليه الصلاة والسلام أسوى القرآن كان معجز نمدي سكشة كينا معجز أهان لوسي نبي إلهي أنبيدي سكمله مجره إلا وحال سيا وح أي دك كر ميان ومعجزة أيال سيا مركز وإنما كان الذي أوتيت midka aniga la isiiyey waxa weeye un waxyan awxaahu allahu ilay waa waxyi oo qur'aanka ah oo rabbi subxaanahu watacaala uu ii soo waxyooday faarjuu an akuuna akarahum tabcan yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waxaan rajaynaya ambiyada iga horraysa oo dhan midka ugu dadka badan in aan noqdo ay dadka raacaan ay aada u badan yihiin inaan noqdo baan rajaynaya buuri marka qur'aanku waa qur'aan runtii maaragtay oo mucjiz ah sidaas darteed waxaa laga maarmaana sida aan ka hadli doonno in qofka muslimkaahi ou barto qur'aanka yacni macaanidiisa ou fahmo ou ku camal falo arrinkaasna waxay ku suuroobi kartaa asagoo qofka qur'aanka tafsiirkiisa barta iyo macnihiisa barto ayay ku suuroobi kartaa inuu qur-aanka ku fekero ku tadabburo ta'amul ou sameeyo fiirfiiriyo macnihiisa fahmo waxay ku imaan kartaa inuu qur'aanka tafsiirkiisa uu barto madaantiisa saxiixadaana meelaha maaragta saxiixana uu ka barto ayaa laga maarmaana tafsiirka marka culammada markay tafsiir ka hadlaan waa iska soo gaabinaynaa ma huwa tafsiir maxaa la yidhahdaa marka la qeexayo tafsiir maxaa la yidhahdaa tafsiirka xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa aliidaaxu waaltabyiin shayga oo la caddeeya tafsiir la yidhaahdaa tafsiir qur'aankan alfaadiisaa la cadaynaya alfaad kale lagu cadaynaya lagu fasiraya marka waxay yidhahdaan waxaa laga keenay min alfasri alladii huwa alibaanatu waalkashfu yani min alfasri baa laga keenay tafsiirka kelimadaasu ka yimid oo ahaa caddayn iyo maaragtay macaanidii oo la faydo taasaa loo jeedaa maxaa yeele qur'aanka ilaahay wuxuu ku leeyahy walaa ya'tuunaka bimathalin ila ji'naaka bilxaqi waxsana tafsiira qur-aanku rabbi ku leeyahy yani adiga masal kuulama yimaadaan tusaale kuuma keenaan kuwa gaalada ilaa hadday kuula yimaadaan xaqi baan ana kuu keenayna xujo kastay kuu keenaan xujadaa wixii burin lahaa oo xaqa ah ayaanu ku siinaynaa weliba wa axsana tafsiira yani waxaa loo jeedaa i axsana bayaanan wa tafsiila wax ka cadayn badan oo aada uga muuqasho badan ayaanu maaragtay kuula imaanaynaa wey xagga isilaaxa tafsiirka waxaa la yidhaahdaa علم يفهم به كتاب الله المنزل على على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه صاصع علماء كتعريفية حل إله لو تفسيرك وعلمي لقو فهمه كتابك إلهي سبحانه وتعالى والنبي الله محمد الله كسو دجيه عليه الصلاة والسلام معاني ليس أول عدية تفسير لي هذا بيان معانيه macaanidiisoo la caddeeyo axkaamtiisoo lala soo baxaa la yidhahda istikhraaju axkaamihi axkaamtii qur-aanka ku jirtay wixii xugum ku jiray oo laga soo saaraa tafsiir la yidhahda xikamka xikmooyinka ku jira oo tafsiirka lagala soo dhexbaxo ayaa tafsiir la yidhaahdaa weeyaan marka tafsiirku waxa weeye waa kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala cilmiga lagu fahmo weeyaan cilmiga lagu fahmo macaanidiisa lagu garto axkaamta lagala soo baxo xikamka laga soo saarto tafsiiraa jiro meelo badan waxaad ku arki doontaa tawiil waxa la yidhahda tawiil tawiilka annagoo iska soo khulaasaynayno ma huwa tawiilu xagga luqada waxaa la yidhaahdaa alrujuuc ayaa tawiilka lagu sheegaa noqosho yani maaragtay waa waxaa laga keensaday leeyi min awal alkalaama tawiilan sidaasoo kale baa la yidhaahdaa cibaarada asal ahaan sidaas weeye walidaalika sheekhaan iska leh kitaabka la yidhahda atafsir walmufasiruun oo la yidhaahdo maaragtay doctor moxamed xusein adahabi wadaadka masriga waa nin dhintay weeye raximah llah kitaabkaasoo laba mujalad uu leeyahay oo uu kaga hadlo keligiina mahana culamo aad u badan baa tafsiirka ka hadasho marka hadalkiisi wuxuu leeyahay qofka fiiriyo qur'aanka lafda tawiil markii la fiiriyo tawiil marka la yidhaahdo macaani fara badan buu ku yimaadaa aayadaha qur'aanka markaad dib u fiiriso tawiil maxaa la yidhahdaa tawiil bimacna tafsiiraa jiro tawiil bimacna tafsiir ayaa jiro oo qur'aanka masala markuu ilaahay leeyahay وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله يعني وما يعلم تفسيره إلا الله تفسير تأويل بمعنى التفسير هو حاجة شيء متشابه اللي هذا الله ما يعد كلك التفسير كيس قرن إنساهي مجر تويا وحكرا تفسير تأويل كل شيء معانا ده أسوأ قولنا هاد بيقول بدن تهي لك وحسنسوا قابين هنا بمعنى العاقبة والمصير شيء أرنك أكد دنبين دونه عاقبة ليسي عربتي تدنبين تفسير والي لها فوحي لم ينتهي آية في سورة النساء كجرته ذلك خير وأحسن تأويلا يعني وأحسن تأويلا أحسن عاقبة ومصيرا ماشي أرنك أكد دنبيني تأويل الله استعماله معناها سؤال الاستعمال تأويل وحلو الشقاية وكلاته madluul ru'ya ru'yada qofka markuu riyoodo uu jiifto ru'yo uu arko ru'yadaas waxay ku tusinayso tafsiirkeeda ta'wiilkeeda ayadana ta'wiila lira quraanku way ku timaada ana unabbi'uka bi ta'wiilihi nabiyaha yuusuf oranayo hada ta'wiil ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan yani ru'yadaydii horeeto tafsiirkeedii ta'wiilkeedii yani waxay madluulkay ku tusinaysay ayaan saasoo kaleba oranaya xagga istilaaxa waxay ta'wiilka yidhaahdaan culamada laba macnoay u yeelaan laba macno ayay cinda salaf laba macnoay leedahay ta'wiilku in la yidhaahdo waa tafsiiru lkalaami wa bayaanu macnaah tafsiir ta'wiil waa la yidhahdaa xagga istilaaxa kalaamkii oo la caddeeyo macaanidiisii oo la muujiyo ama sawaau waafaqa daahirahu aw khaalafahu daahirkiis ama ha waafaqa ama ha khilaafo cinda salaf tafsiirkaasi waa muraadik litafsiir ta'wiilka macnahaas tafsiirkuu la macno noqonaya oo muraadik leyahu la mid noqonaya weya waana midka ay culammadii salafka ridwaan ullaahi calayhim mujaahid oo kaleeto iyo markuu ka hadlayo uu ohan jiray ina alculamaa يعلمون تأويله يعني تفسيركم أجيدا تأويل تسمعنا تفسيره علماء أيها قرنيه تفسير كي سيقانه ورنه قرآنك أجيدا إن العلماء يعلمون تأويله بمعنى تفسيره بيقانه ويا ومد ابن جرير الطبري رحمه الله تفسير كي سأتوارك دونتان مركز قفل مطالع استواركيه مركو أقواش علماء سوسر ديو أيو أرنيا أما مركو آيات إنه فسر الربو آيات مركو إنه فسر الربو وحوليها القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا تاسو أرناي في تأويل قوله تعالى بمعنى في تفسير قوله تعالى بلوجه ذا تاسو كلو وحوليه اختلف أهل التأويل في هذه الآية يعني أهل التفسير كما اسكو خلافي أيضا بأرناي مركا تفسير تأويلك معناها هوريته ومرادف للتفسير تفسير كل لم يجي هي ولا معنى يودو دو يهويه kan labaad oo salafku yaqaanaan tafsiir ta'wiil waxa la yidhahdaa bay leeyihiin nafsu lmuraadi bilkalaami hadalkan muraadka laga leeyahay naftiisaaba la yidhaahdaaba hadduu dalab yahay waxa wax shay lagaa doonayo oo waxa samee lagu odhanayo kaana ta'wiiluhu nafsa alficl almatluub نفس الفعل المطلوب فعل كان لقى طلبي نفسيسا تأو- يعني تأويلك أو نقونا ياوي وطلب هو هذا هو خبر يهي oo shay laga warramayo oo yahay wax lagu amrayo samaynaysa aanan ahayn waxay leeyihiin kaana ta'wiiluhu nafsa shay al-mukhbar bihi ta'wiilkiisu wuxuu noqonayaa shaygaas markaa laga warramayo ayuu noqonayaa buu leeyahay marka ta'wiilka cinda salaf labadaas macnaa loo yaqaana amaa dadkii mutaakhiriinta ahaa dadka ka dambeeyo fuqahada mutakallimiinta kuwa la yidhaahdo mutasawifada suufiyada يعني تأويلك أي قانان وحل هذا صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به يعني وحل هذا لفظه راجح أها أو معناها أو كتسيني ليحين لقل ليحيو مد لقل راجح يهي oo laga raajixsan yahay qowl laga raajixsan yahay loo leexiyaa la yidhaahdaa loo jeediye baa la yidhahdaa kaasay u yaqaanaan ta'wiil waxay u yaqaanaan tacriifku markay samaynayaan waxay leeyihiin waa sarfu lafdi can ilmacna araajix macnihii raajixa oo laga laga wareegto oo macnihii laga wareejiyo macno kaloo laga raajixsan yahayna loo wareejiyo daliil tusinaya darteed bay leeyihiin la xiriirsada darteed marka hadday macnaha sidaa la yidhaahdo laba shay baa marka arrinkaas tacriiftaas laga doonaya in laga helo laba arrimood in laga helo ayaa laga maarmaana tan koowaad waxa weeye أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد إنه معناها أو أولا يحذي إنه ماركتي احتمالك أو يعني ماركتي لفظك معناها أو احتماله وإنه عدينيه معناها أو كحباري أو شيغني إن لو جيده لفظك وإنه عدينيه أو موجنيه كالكوباد وياه كلا بعد وحويه دليل كواجبيي أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى, إلى المعنى المرجوح دليل كان واجبين يمعنيه الراجح إلا قتبه أو معنى اللي الراجح سيئه إلا آذاهي وإنه ما ركتي دليل كاسي أو عدية أو شيغا يراد الدليل كاس باجره معناها كوريجيني معناها كوريجيني وإن لهلا حديث عن لبدا معنى اللي هلين lafdigan waxa ku tusinayo inuu maartay inuu maartay muhtamal u yahay macnahu sheeganayo yaani shayga uu sheeganayo inuu suuragal u yahay inuu cadeynayo daliilkan inuu cadeeyo labadaas hadii la helo tawiilkaas waa tawiil saa'iq oo soconayo hadii laga waayo waxa la oranay waa tawiil faasid ah wuxuu noqonayaa talaacuban binusuus nusuusta lagu ciyaaro ayuu noqonayaa nusuustii maartay quraankii oo lagu ciyaaro ayuu noqonayaa weeyaan marka ta'wiilka isagana intaas ayaan insha Allah ta'ala uga tageeyna tafsiirka marka ahamiyada uu leeyahay yaani baan rabnaa inaan kelimad ka ishaarno insha Allah ta'ala tafsiirka cilmi tafsiirka waa cilmi aad iyo aad muhiim u ah weeyaan culumta muhiimka ayuu ugu horeeyaa oo ay ummadda muslimiinta ay waajib ku tahay inay barato quraanka macnihiisa inaan barano waa shay lagu waajibo weeyaan maxaa yeelay ilaahay wuxuu nagu waajibay qur-aanka fahmigiisa waxaana laku waajibay qur-aanka tadabburkiisa macnihiisa oon garanno ayaana laka rabaa tadabbur maxaa la yidhaahdaa atadabbur maxaa la yidhaahdaa waxay culammadu yidhahdaan atadabburu waxaa lagu tacriifiyaa alta'amulu fi lalfaadi lilwusuuli ilaa macaaniiha yacni in alfaadan qur-aanka la fiirfiiriyo si macnaheeda loo garto macnaheeda in loo garto arrinkaas suuragal ma noqonayo ilaa in tafsiirkeedu la barta mooye quraanka macnihiisa miyaad fahmi karta haddaanan aadan adiga macnihiisa lagu sheegin oo aadan tafsiir aadan akhrisanin ma fahmi kartid sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa qur'aankan saddex arrimood buu rabbi subxaana watacaala usoo dejiyey saddex arrimood ayuu qur'aankan usoo degay oo rabbi usoo dejiyey kow wuxuu kalaamka kale axaadiista iyo waxa lamidka culumta kale kaga bedelan yahay attacabudu bitilaawatihi qur-aanka akrintiisa waa lagu cibaadaystaa waana laku adoonsada inaan akrino bal hadduu qofka lafdiga qur-aanka akriyo maajuurow noqona ajarow ka helaya ajarow ka helaya marka qur-aanka akrintiisa waana laka rabaa waana laku adoonsaday waana ku cibaadaysanayna waa cibaado weeyaan kan labaad waxa weeyaan waa fahmu macnaahu qur-aanka waxa loo soo dejiyey oo tadabburkana laka doonayo macnihiisa inaan fahamno ayaana la ka rabaa ayadana suuragal ma noqonayso haddaanan tafsiirka aqoonin qur-aanka tafsiirkiisa haddaanan aqoonin see aayadan iyo suuradan ugu tadaburi karta ugu tafakuri karta ugu firfiirin karta suuragal ma noqonayso kan saddexaad waxaa weeye alcamalu bihi qur-aanka in lagu camal falo saddexdaas ayuu rabbi subxaana watacaala qur-aanka noogu soo dejiyey inaan ku cibaadaysano akrintiisa inaan macnihiisa fahmno oo tafsiirkiisa baranno inaan ku camal falno qur-aanka markaan macnihiisa baranno weeyaan sidaa darteed qur-aanka yani waxaad arkaysaa in badan tadaburkaa iyo tafakurkaa iyo baa nala amraya ibnu kaiir oo kale raximah llahu kitaabkiisa tafsiirka muqadimuu leeyahay muqadimadiisa markuu soo bilaabo hadalku waxaa ka mida qayb yaran kasoo qaadaya wuxuu leeyahay waqad aclamahum fiihi ummadda asagoo la hadlayo allah subxaanau watacaala wuxuu ogeysiiyey yani nebiga wuxuu ogeysiiyey calayhi salaatu wasalaam qur-aanka dhexdiisa can illahi caza wajal can illahi tacaala annahu nadabahum inuu ilaahay ugu yeeray ilaa tafahumihi qur-aanka fahmidiisa ugu yeeray faqaala tacaala afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira saasuu rabbi leeyahay subxaana watacaala dadkaa annagaa nala ku ohanaya afalaa yatadabbaruuna alqur'aan qur-aanka may tadaburaan oo fiirfiiriyaan oo ku fakeraan walow kaana min cindi gayri illah hadduu alla cid aan ahayn xaggeeda qur-aanka ka ahaan lahaa lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira waxay heli lahaayeen isku horimaad fara badan iyo wax iskhilaafsan ayaa qur-aanka laga dhexeli lahaa laakiin qur-aanku isku namad buu u socdaa iskama hor imaanayo bal waa isfasiraya qur-aanka weeyaan wuxuu leeyahy aayad kaloo soo qaadanayaayo yani maaragtay aayaddaas fi suurati nisa bay ku jirtaan akrinayna hadda fi suurati taha aayadda ku jirto kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulu lalbaab saasuu leey waa kitaab weeye qur-aanka aan soo dejinnay oo adiga nabi maxamed aan kugu soo dejinnay qur-aankaasoo mubaarakahoo khayrkiisu fara badan yahay barakadiisu badan tahay maxaan u soo dejinnay sababka fiiri liyadabbaruu aayaatihi waana laku adoonsaday tadaburka soo maha inay fiirfiiriyaan ay ku fakeraan aayaadka qur-aanka inay macnihiisa fiiriyaan tadaburkii ma imaan karaa haddii aadan qur-aanka macnihiisa aqoonin maya waliyatadakara ululalbaab dadka caqliga saafiga u saaxiibka ahna inay ku waansamaan darteed ayuu rabbi ugu talagalay fii suurati maxamed allah wuxuu ku leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha miyaynan eegaynin oo fiirfiirinaynin qur'aanka yani maaragtay ku fakaraynin mise qalbigooda daboolayaal baa saarano galal baa ay ku jiraan oo waa xiran yahay miya qalbigooda geli maayo marka qur'aanka waxaana laka rabaa tadabburkiisaa la rabaa walidaalika yani abu cabdiraxmaan asulami wuxuu soo guurinayaa maaragtay taabici jaliila wey sida uu ibnu jariir asabri fii tafsiirihi oo ku warinaayo sida uu maaragtay yani maxaa la yidhaahdaa ibnu sacdin fi طabaqaati uu kusoo guurinaayo sida ibn abi shayba fi musanaf uu kusoo guurinayo sanadkiisuna waa sanad jayida wey wuxuu leeyahay abu cabdiraxmaan asulami oo taabiciya xadaana aladiina kanuu yuqri'uunana alqur'aana ka cuثmaana bni cafaani وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا هذا الكاس أوراني وحوليه وحنو ورمي دك القرآن كنا بري أنك إنه أخرين جري سيد عثمان بن عفان خليفة رسول الله تقالنا yani maaragtay cabdulaahi bni mascuud iyo rag kale oo saxaabadii ka mid a ayaa wuxuu leeyahay waxay ahaayeen markay nebiga ka bartaan toban aayadood toban aayadood markay ka qaataan ma aynan tallaabi jirin wax kale ma raadin jirin tobankaas aayadood bay ag joogi jireen xataa yatacalamuu maa fiiha min alcilmi waalcamal ilaa ay ka bartaan aayadaha tobanka aayadood waxa dhexdooda ku jiro oo cilmi ah oy ku camal falaan ay ku dhaqmaan markaasu wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen qaaluu saxaabadii wey ridwaan ullahi calayhim waxay yidhaahdeen fatacallamna alqur'aana qur'aankii baan barannay waalcilma cilmigii ku dhex jirana waan barannay waalcamala jamiican waana ku camal falnay bay lay dhammaantoodba yacni qur'aankii bay barteen leanna toban aayadood markuu qaato يعني ما رأيت أو حفظيه معنى هذا أو قرطه إيضا طبنك آيضا وحي فريسة أو لي مادو وحي كريبي وحي كريبيين أو كهراهي علمي إيه عمل لبدا بواء حياويا سلاس أي أورنجل ولذلك إمام مالك وحسوه بوريا كتاب كيسا موطعة بلاغيات كيسا كمدة وحوليه وأقام ابن عمر رضي الله عنه على حفظ البقرة عدة سنين قيل ثمانية سنين يعني وحو ليه عبد الله بن عمر وصحابي اعتقانان وحو سورة البقرة كلية دور سنة أيو دلف بيه برشاد يدعو برمج سورة البقرة أيو دور سنة تحت بيه وحال يريبه يريد سديد سنة تقريبا وسديد سنة أيو ماركتي يعني سورة البقرة أو برنا يويا ما كسد الصحابة رضوان الله عليهم أي حنجرين أيامنا لكربا سده الله أو نأمره وتاوي قرآنك إن لكتب كتدبرنا معنيه سأنبرنا تدبر لا إيمانه وحنا فرينا أن فرتنا وحنا قرينا أن كهرنا حلاشي سأن حلالين حرمتي سنة أن حرمتينه سلا سنة لكرباوي ولذلك ابن كثير أسأل هذا كسيوة وحويري فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير, وتفسير ذلك وطلبه من مدانه الكشف عن معاني, عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مدانه وتعلم, وتعلم ذلك وتعليمه وحوليه ذلك علماء وحواجب كوا إن ذلك أعديان كلام إله سبحانه وتعالى معاني ليس إنه أعديان تفسير كيس إنه أعديان إنه ماركتين ماشي صحيحة أي كراديان تفسيرته تفسير أهل البدع عاجله ذلك أهل البدع تفسير إليه ما يدك أهل السنة التفاسير تودي إنه برتو أيال الرضا أيال الدنيا ما دام تتاسع له جل ماشي أصل كعيب وصحيح إنه كره أيال الرضا إنه القرآن كبرته أو ما ركتي أتجنا التعليم تيس أو سماه دك أمدنا أو صيبره هي علماء اللي جربا محي يروح ليه هاي آية في سورة آل عمران كجرت سوق هذا نية وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون يعني وحو ليه آيات الله سبحانه وتعالى بلنبو كقاد بني إسرائيل ذاتك على الكتاب كأها إن أعديان ذاتك كتابك إلهي وإن كقرنين لكن هو خلافينه كتابك إلهي بتبر كود بلاشي سكتورين الدنيا كئيب سدين آخر حق إسكدقين سداسوا ربك الشيء سبحانه وتعالى وحو إن قتين ولا شيء بل الله هو عايب ليه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم تتك آيات إلهي إيبسده ووحير الدنيا كقتاه عهد قولي بل لما قولي إيبسداه يعني تتك سوح نصيبه إلهي أكتس آخرة كليهم لما أركه بل الله لا حد مايو يعني ما أرتك كلامك إلهي مهلان siirada rabbi subxaana watacaala iyo aragtidiisa maalinta qiyaamaha ma helaan alla ma tahiro cadaab aliimana waa ay leeyihiin markaasuu ibnu kaiir wuxuu leeyaha raximah llah fadama allahu tacaala ahla alkitaabi qablana ahlukitaabkii annaga naga horeeyey allah wuu caayey maxaa lagu caayay biicraadihim can kitaabi illahi lmunazali ilayhim kajeesashadii ay ka jeesteen kitaabkii alla oo uu rabbi usoo dejiyey وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كلام الله من, من اتباع كتاب الله إيه إلى أدون جيستين إيه أرورنتي أي أسرع الدنيا كلي كشق لوبان وكتابك إلهي أسر بجيئك كشق لوبان مركز وحوير فعلينا أيها المسلمون ما دام آيات داسي آياتها أي عايدي أهل كتابك أن أرقني أنك مسلمين تمرك محان نقواجبنا لك دونيا فعلينا أيها المسلمون وحواجب نقوح بولي مسلمين هدانا أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به وحي أهل كتابك رب أكعي إن أننا كجف سنو كهرنا وأن نأتمر بما أمرنا الله تعالى به وحو رب سبحانه وتعالى أو ما أمري إن أن أيضنا لا إيماننا وأن فرطونا ووامحي من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتعليمه كتابك إلهي برشديسا بريديسا ضدك اللبرة وتفهمه وتفهيمه أنك إنا نفهمنا ضدك إنا أنفهم سينه سلا سالة لك الدوري يا بولي مركا قرآنك يعني waxaa la karabaa in aan maaragtay ku tadabburno oo fiirfiirino sida saxaabada ay u fiirfiirin jireen haddaba tafsiirka tafasiirta yani waxaa jiro turuq ay leeyihiin wadooyin fara badan yani manaahij kala duwan ayay tafasiirta kitaabka ilaahay loo wada fasiray maadaama qur'aankii ilaahay uu yahay dadku nafta ay u soo istaagayso kii mu'minka ahaa oo sunniga ahaa oo manhajkii salaf saalix haystay waa fasiray ariiqa saxuu ku fasiray kii mubtadica ahaa oo mutakalimka ahaa oo maaragtay daaliga ahaana asagana waa tafsiiriyey maxaa yeele dadka inuu kusoo jiito rabaa aaraadiisa u dhex gashtay haddaba tafaasiirta inaan kala baranno aaday muhiim u tahay marka sheekh alislaam ibnu taymiya raximah llahu muqadima uu leeyahay oo la yidhaha muqadima fi usuuli tafsiir oo aada u qiimo badan ibnu kaiirna inta badan isagoo uu kusoo guurinayo dadka badan ibnu kaiirna maadaama shiikiisa u hasagoo kasoo naqliya ibnu taymiya uu kasoo guuriya ibnu taymiya marka uu arintaas usuulu tafsiirka ka hadlay wuxuu leeyahay yani turuqu tafsiir markuu rabo wadada tafsiirka ugu wanaagsan inuu kuu sheego markuu rabo wuxuu leeyahay fain qaala qaa'ilun qofki hadduu yidhaahdo mid hadduu qofku yidhaahdo famaa axsanu turuqi tafsiiri famaa axsanu turuqi tafsiir tafsiirka wadooyinkiisa teebaa ugu wanaag badan hadduu qofku weydiiyo faljawaabu waxaa weeye jawaabta inaad tidhaahdo ana asaxa turuqi fii dalika an yufasara alqur'aanu bilqur'aan yani waxa weeyaan dariiqada ugu saxiixnimo badan uguna wanaagsan tafsiirka waxa weeye qur'aanka in qur'aanka lagu fasiro maxaa yeelay famaa ujmila fii makaanin qur'aanka meeshii ijmaal isagoo duuduuba lagu sheegaahi fainahu qad fasira fii mawdicin aakhar meel kale ayaa lagu fasiraa meeshan waa lagu duuduubay isagoo ijmaaloo duuduuban baan aayaddan la sheegaya markaasaa meel kale suurad kaleetaa lagu fasiraya aayado kaleetaa lagu cadaynayo wama khtusira fii makaanin haddii lasoo gaabiyo meel ay qisadii wax yar ka hadlayso xukumkii wax yar kaga hadlayo fainahu qad busida fii mawdicin aakhar meel kale ayaa lagu faahfaahiyaa oo aada loogu dheereeya tafsiirkiisa si fiican lagaga waramaa buu leeyahay marka wuxuu yidhi faina tafsira bilqur'aani faina tafsira alqur'aana bilqur'aan qur'aanko qur'aanka lagu fasiraaye huwa aclaa anwaaci tafsiir tafsiir noocyada uu leeyahay kan ugu wanaagsan ugu sarreeyahay waxaa weeye waa qur'aanka qur'aanka lagu fasiro maxaa yeele falqur'aanu yufasiru bacduhu bacda qur'aanka qaarkii qaarka kale ayuu fasiraa waa isfasiraa qur'aanka marka darajada ugu sarreysa waa tafsir qur'aan biqur'aan tafsir qur'aan bisuna oo shaarixa iyadana u ahna waa la mid wey waa taas weeyaan marka qur'aanka wuu isfasiraa qur'aanka qaarkii qaarka kale fasiraa waad arki doontaa insha allahu tacaala haddii aan dhex tagno meelo badan aan ku arki doonaa tusaale ahaan markaan soo qaadana maalan allah wuxuu leeya wsamaai waariqi wamaa adraaka ma aariq soo mujeed wasamaai baan ku dhaarani waariqi baan ku dhaarani wamaa adraaka maxaa ka ogeysay ma aariqu aariq wuxuu yahay maxaa ka ogeysay nalooma sheegin waxay yihiin aariq ma taqaana ma garanaysa daan lagu sheegin allah baa fasiroo yidhi aariqan la sheegayaahi waa annajmu thaaqib xidiga iftiinkiisa mugdiyada dhan inta soo gudbo ka soo duso adoo dhulka joogo kowkab alardi adoo joogo iftiinkiisa aad helayso kaasaa taariq la yidhaahdaa buu leeyahy annajmu thaaqib qur-aankaa fasiray taariqii qur-aankaa noo fasiray waxaa arkaysa allah wuxuu leeyahay alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walahum yaxzanuun awliyada ilaahay cabsi dushooda ma ahaanin mana murugoodaan awliyada ilaahay waa kuwe yani markaas awliye ilaahay qof walbaba aniga weli ilaahay baan dhihi aan ahay buu ohan karaa anaa weli ilaahay ah hebel waa fulaan waa weli ilaahay baan ohan karnaa haddaanaan tafsiirka haysanin allah baa noo fasiray qur'aanka laftiisoo noogu fasiray wuxuu yidhi aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa tafsiir fiican soo maha weli ilaahay iyo waa kee waa qofka mu'minka ah uma taqiga ah weeye rabbigiisa ka boqo marka kullu mu'minin taqiyin waa weliyun min awliyaa illah mu'min kasta oo taqi ah oo rabbigiisa ka baqaay weli awliyada ilaahay ka mid ah weeyaan marka qur-aanka tafaasiirtiisa aad iyo aad ayay u badan tahay inuu isfasiro maaha wax hadda intaa kusoo koobi karno ibnu taymiya wuxuu leeyahay faina acyaaka dalika facalayka bisunna fainaha shaarixatun lilqur'aani wamuwadixatun lahu sheekh lislaam ibnu taymiya raximah llah sidaasuu odhanaya haddii qur'aanka aayado kaloo fasiraya aad ka weydo sunadii nebiga aad maxaa yeele iyagana waa waxyi wey nebiga axaadiistiisa kuu fasiraysa buu leeya oo kuu cadaynayso qur-aankii fasirtaa ay caddaysaa sunada nebigaa lagu caddaynaya markaasuu yidhi bal laqad qaala alimaam abu cabdillaahi moxamed ibn idriis ashaafici raximah llah imaam imaam maaragtay imaam shaafici raximah llah wuxuu leeyahay kul ma xakama bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fahuwa mima fahimahu min alqur'aan wax alla wixii nabiyullaahi moxamed ou xukumo yani wax alla wuxuu xukumo waa wuxuu qur'aankan ka fahmay wey rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagaa fasirayo qur'aankaanu ka fahmay wax kasta uu nabigeena xukumo uu sheego waa wuxuu qur'aankani ka fahmay weeye maxaa yeelay allah wuxuu leeyahay ina anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima aayaddaa fi suurati nisa ku jirto sidaasuu rabbi ku odhanaya qur'aankaan kugu soo dejinay kitaabkan isagoo mid xaq wata ah maxaan kuugu soo dejinay litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah marka waa wuxuu rabbi ka fahmay quraan nebiga uu ka fahmay kalaamu rabbi alcaalamiin uu ka fahmay weeyaan inaad dadka ku kala saartad ku kala xugmiso wax rabbigaaga uu ku tusay oo qur'aankan aad ka fahamtay inaad ku kala saarto hadalka imaam shaafici ayaddaasuu haystaa weeyaan waxaa la mid a nabigeen inuu mufasirka qur'aanka uu ahaa qur'aanka uu tafsiirin jiray aayadda fi suurati naxli ku jirto ayaa la mid a wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala waanzalnaa ilayka dikra لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون يعني السببها اللي يسود الجيثيري قرآن كان أو ذكر ذكر أسيغا لو جيدا وقرآن في إلهي ذكر قليلانا أيانا كوسو دجيني محا كوسو دجيني لتبين للناس ما نزل إليه ذكر القرآن كان لو سو دجيه إنا أقع ديسو أيانا كوسو دجيني بو الله لي سبحانه وتعالى wixii loo soo dejiyo qur'aankiya ina adiga nabiyullaahi maxamed aad u fasirto u caddaysaa lagaa rabaa markaad u caddayso u fasirtana walacallahum yatafakkaruun ayagana inay ku tafakuraana la rabaa fiirfiiriyaan waa ta'amulka hadda aan ka soo sheekeynayna weeyaan marka yacni sunnada nebiga waxa weeye waa waxyi kale sida hadaaya aan soo marnay mucjizo ilaahay uu siiye weeyaan wakadalika xadiid maarata abu daawuud oo warinaya sanadkiisuna uu saxiix yahay nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa inii uutiitu lqur'aana wamilahu macahu qur'aankii baa la isiiyey isagoo kalena waa la isiiyey oo qur'aanka la jiro waa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ma kala harayaan marka sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa shaarixa lilqur'aan qur'aankay sharaxdaa amhiladeeda waxaa ka mid ah qur'aanka haddii aad tafsiirkiisa yani inuu qur'aanka qur'aanka fasiro waxaa ka mid a yani waxaan ujeeda inu haddaad qur'aanka qur'aanka fasiraayo markaa ka soo tagto haddaad sunnada nebiga yani maaragtay ku fasirayso tusaalaheeda waxaa ka mid ah yani waad aragteenoo kutubaha kutubta axaadiista qofkii akriya uu garanaya masalan kitaab kasto imaam muslim imaam albukhaari kitaabkiisa wuxuu leeyahay kitaab tafsiir kitaab la yidhahdo suurat alfaatix uu ka bilaabaya ilaa suurat annaas uu geynaya sunnadii bay ka mid tahay imaam muslim imaam tirmidi abu daauud kulli kutubtooda waad arkaysaa baab bay u caqidaan oo la yidhaahdo abwaab gooniya kitaab tafsiir la yidhahdo ama abwaab tafsiir ayay u caqidaan oo tafsiirka ay ku fasiraan nabigeenna sunnadiisa ay ku fasirayaan calayhi salaatu wasalaam amhiladiisa marka qur'aanka sunnada ay fasirtahay way tiro badan tahay laakiin haddaan dowr xaba ka soo qaadano waxaa ka mid ah xadiidka imaam muslim fii saxiixi uu ku warinaayo can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa maqlay buu yidhi wahuwa cala lmimbar cuqbat bni caamir baa odhanay nebigoo mimbarka taagan ayaan maqlay isagoo akrinaya waaciduu lakum ma statactum min quwa wa min ribaadi alkhayl turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwakum aayadaasu akrinaya markaasuu nabiga fasiroo yidhi alaa ina alquwata aramyu alaa ina alquwata aramyu alaa ina alquwata aramyu yani fiiri quwadaan la sheegay waaciduu lahum ma statactum min quwatin gaaladii u diyaarsada waxaad awoodi kartaan oo awood ah inta karaankiina ay tahay awooddiina diyaarsada baa la yidhi quwada la diyaarinaayo waa tee nabigaa fasir wuxuu yidhi alramyu quwada la sheegayo waa wax tuuridda la tuuro wey kadabka waa waagii nebiga uu joogay waxa la tuuro waa waran iyo maaragta wixii lamid ah bay ahaan jirtay laakiin maanta runtii aaday u fasiran tahay yacni ma ramyiga waxa la yidhaahdo madaafiicda iyo sawaariikhda iyo maarata waxyaalaha la tuurayo cadowga dadka cadowga la diriraysa asagoo kaa fog baad meel fog uusan ku arkaynin kuna soo gaarin aad ku baabi'in kartaa waxa ugu khatarsan waa ramyiga weeyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidaasuu ku fasiray wakadalika waxaa ka mid a imaam tirmidi fii sunanihi wuxuu ku warinay xadiida cabdillahi bn mascuud nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay xaafidu cala salawaati wasalaati alwustaa waquumuu lilahi qaanitiin aayaddaas markuu fasirayay xaafidu cala salawaati salaadihii xifdiya wasalaati alwustaa صلاة الوسطى واتي نبي قلنا فسره عليه الصلاة والسلام صلاة الوسطى صلاة العصر بوده سلاسه رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة الوسطى وصلاة العصر ويا صلاة عصر كا قوني أهم أسي حفظية بولية بارتاسة لو جيدة تفسير هو نبي قلنا فسره عليه الصلاة والسلام وحكم إذا يعني ما أردت حديث إمام مسلم في صحيحه وكورنا أيه والنبي قلنا مركي أو أخرية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة dadkii wan wanaagsanaa wanaagga dadka sameeyaa waxay leeyihin alxusnaa jannada ilaahay bay leeyihin waziyaadatun ziyaadadaas waa maxay nabigeennaa fasiro wuxuu yidhi aziyaadatu wuxuu ku fasiray annadaru ilaa wajhi illahi tacaala yowma alqiyaama fiirada ilaahay dadka mu'miniinta ay qiyaamo arki doonaan rabbigooda jannada ay ku arki doonaan taas ayaa loo jeedaa weeyaan marka ziyaadadaas waxay tahay nabigaa noo fasira calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah يعني أيضا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أيضا مركز سودكتي أي أصحاب في النبي حديث البخاري مسلم باورنا يا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أصحاب في النبي آد بأرنتا سودكتي الذين آمنوا ضدك المؤمنين إلى الرمي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إيمان كودنا أنا ظلم كلهم كخلدين أن كدرين ظلم عادي هذا أقاتل لو ظلم عادي غفر بوا كدعي كره ahalkaaga reerkaada xaaskaadaa dulmini caruurtaadaa dulmini waalidkaadaa dulmini markaysa jiiraankaadaa dulmini muslimiintii kalea dulmikaa gaaraya qofka waxbaa ka dhici karo dulmiga caadiga ahaabay u qaateen markaasay nebigu u tageenay yidhahdeen yaa rasuul allah ayuna lam yadlim nafsa yaanan naftiisa dulmin rasuulka allow ayadan maaragtay yani dadka amniga helaayeen ayaga inay yihiin basaa la sheegay dulmina aan ku dhehin marka ammaan inaysan helayn hadday dulmi la yimaadaan ayaa aayadda ka muuqato markay arintaa nabiga ku yidhaahdeen buu nabigu wuxuu yidhi laysa huwa kamaa tadunnuun sidaad malaynaysaan ma ahan buu yidhi tafsiirka dulmiga ka looma jeedo inamaa huwa kama qaala luqmaanu libni dulmiga la sheegayo waa luqmaan wiilkiisa markuu la dardaarmayo rabbi uu kaga xikaayada fii suurati luqmaan ayaa loo jeeda oo ah yaa bunaya laa tushrik billahi ina ashirka ladulmun cadiim dulmiga la sheegayo waa shirkiga wey marka aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmin bimacnaa bishirkin nabiga ku fasira calayhi salaatu wasalaam bishirkina loo jeeda dulmiga caadiga ma aha marka tafaasiirta nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qur-aanka ku fasiray way aad u tiro badan tahay aayadda siraad alladhi ihdina siraad almustaqiim fi suurati alfaatixa ku jirta siraad alladina ancamta calayhim غayr almaqduubi calayhim almaqduubi calayhim kuwood loo carooday waa kuwe nabiga uu fasiro wuxuu yidhi hum lyahuudu ولا الضالين ويهود المغضوب عليهم ليلان ولا الضالين مركي ليرن نبيغا فسروا حيرا الضالون هم النصارى نصارى ذنوا الضالين قوة لو جيدا بولين مركا التفسير كآدي آد القرآن كالسنة اي كفا سرتي آد أبدين يهي لكن انتاس ايام مارة السنة دي ايضا كاقاب سنين حدي مركا يعني اه مثلا ابن تيمية وكالو حوليه هاي هذا الكيسيبا ودني حدي وحولي وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة قرآن كهدار التفسير في كهل سنة لمنقنا آذن كهل محن سميننا رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة صحابة رضوان الله عليهم أي مركة تفسير كودي قادنينا حي القرآن كي نوم فسر معايدا سنة لمنقنا نوم فسر محن قادنينا saxaabadii markaa waktigaa joogtay tafsiirkii yani ay ku fasireen ayaan qaadanayna sababtu waa maxay fainahum adraa bidalika lima shaahaduu min alqara'in walaxwaal alati ikhtusuu biha walima lahum min alfahmi altaami walcilmi alsaxiixi walcamal alsaalix hadalkaasuu oranaya sababtaan u qaadanayna qowlka saxaabada waa maxay tafsiirka ay qur'aanka ku fasireen asxaabta waxa kale aan uga horumarinayno tafaasiirta kale aan uga horumarinayno waa sidee waxa weeye waxyaalo fara badan oo qaraa'in fara badan bay xaadireen goobjoog u ahaayeen xaalado fara badan oo ayaga lagu gooni yeelay asbaabu nuzuulkay ka warqabaan waktiga aayaddaa soo degtay sababtay ku soo degtay wixii oo dhan bay ogyihiin waxay kaloo garanayaan yani ma aragtay fahmigoodana aad buu u sarreeyey fahmigooda aad buu u sarreeyey cilmi saxiixay haysteen oo nabiyullaahi maxamed ay cilmi badan ka qaateen way ku dhaqmi jireen cilmigoodii waxa intaa usii dheer carab kullasa bay ahaayeen carab saaqiya oon carabnimadooda khalad aysan gelin maadaama qur-aanka kalaam carabiga uu yahay ayay ahaayeen weeyaan markaas waxay garanayeen kalaamka carabta bay macnaheeda garanayeen alfaada macnahii macnihii ay leedahay alfaadaas luqada carabiga leedahay iyo macaanideeda bay aada u garanayeen shicirkii jaahiliga ahaa gabayadii jaahiliga ahaa ayay yaqaaneen oo cumar ibn khataab radi allahu canhu oo ku tilmaamay diiwaan lcarab yani shicirka jaahiliga hadda masalan dadku badanaa weliba khaasatan shabaabka ma akristaan ashcaarta jaahiliga muhiim waa qofku inuu akristo maxaa yeelay waa diiwaan lcarab sida uu cumar ibn khataab radi allahu canhu ku tilmaamay diiwaan lcarab oo ku tilmaamay ashcaarta jaahiliga waa waxun waa ku jiraan khalaaca iyo wax maaragtay taraf nujuun iyo balaaya ku jirto waxaa fiicnayn waa ku jiraan laakiin markii luqa ahaan la yidhaahdo wax weyn buu qofka ka kasbanaya tusaale ahaan marka waa arki doonaayo in qur'aankan ashcaarta jaahiliga ay wax badan ay iska leeyihin oo ku fasiro luqadeeda ay isleeyihiin loo kaalmaysan karo baad arkaysaa cumar ibn khataab radi allahu canhu sida maalan yani qurtubi oo warinaayo kitaabkiisa la yidhaha aljaamic liaxkaami lqur'aan ayuu kusoo guurinaya wakadalika alimaam suyuuti fi kitaabkiisa aliqaan fi culuum lqur'aan la yidhaahdo ayuu kusoo naqlinaya saciid ibnu musayib buuna kasoo guurinaya taabicigaas wuxuu leeyahay saciid ibnu musayib yani baynama cumar ibn khaaabi radi allahu canhu cala mimbari qaala cumar ibn khaaab markuu amiir muminiinka ahaa isagoo mimbarka taagan oo khudbadii akrinayo ayuu wuxuu yidhi ya ayuha nnaas ma taquluuna fi qowli illahi caza wajal aw ya'kudakum cala takhawufin faina rabbakum lara'uuf raxiim aayaddaas aw ya'kudakum cala takhawufin buu macnaheeda weydiiyey cumar yani aayaddaas macnaheeda ii sheega buu yidhi markaasi dadkii aamuseen fasakata annaasu sibay yidhahda aw ya'kudakum cala takhawufin waa aamuseen marka nin oday ahoo qabiilana bani hubeyl la yidhaahda meesha ka mid ahaa ayaa wuxuu yidhi hiya luqatuna ya amiir almu'miniin luqadeenna waa takhawufka anaga reer bani hudayl haddaan nahay luqadeenni waay aan ku yani maaragtay anaga aan ku hadli jirnay markaasuu wuxuu yidhi luqad luqadeenna waay oo maxay tahay macnaheeda markaasuu ufasiro yidhi attakhawufu attanaqus waa nusqaan shaygoo la nusqaamaya takhawuf la yidhaahda markaasu wuxuu leeyahay nin baa wuxuu leeyahu yidhi yani ya fulanu ma facala daynuk daynkaadii ka war daynta aada qabtay maxay samaysay yani maxaa ku samaysay markaasuu wuxuu leeyahay takhawaftuhu yani takhawaftuhu buu leeyahay bimacnaa tanaqastuhu waa nusqaamiyey weeyaan saasuu ujeedaa min yani macnihii kale khoofka ahaa uu ka wareegay bimacnaa nusqaana hadda ka dhigay aw ya'khudahum calaa takhawufin waa macno aada u fiican way inuu rabbi nusqaan ku qabto oo maalkoodii nusqaamiyo naftoodii nusqaamiyo awoodoodii nusqaamiyo naqsi uu ku sameeyo macno fiican weeyaan markaasaa cumar kama harin cumar ibn khataab wuxuu yidhi wahal tacrifu alcarabu dalika fii ashcaarihim carabta hadalkaas aad sheegtay inay bani hudayl ku hadasho ashcaartoodii gabayadoodii ma ku sheegi jireen ma yaqaana gabaygii jaahil yani ashcaartii ma garanaya markaasuu yidhi qaala nacam odaygii baa odhanaya haa buu yidhi maxaa yeelay wuxuu yidhi qaala shaaciruna abu kabiir alhudali abu kabiir alhudali ninka la yidhaahdo oo shaacirkeena reer bani hudayl ka mid ah ayaa wuxuu yidhi تخوف الرحل منا منها سامكا قردا كما تخوف عودا نبعة الصفن درجاش أتري يعني لما تخوف قري تخوف الرحل منها سامكا قردا كما تخوف عودا نبعة نبعة السفن يعني وحو ليه يعني وحو تلماما يا مارسي يعني رتيجي أما مارس وحو تلماما يا رحلجي وحلي له أورتي وتلماما يعني wuxuu leeyahay wuxuu nusqaamiyey bahashaa la yidhaahdo qaridka waxaa la yidhahdaa markii la yidhahda baciirun maaragtay waxaa la yidhahdaa qarad albaciiru haddaad tidhahda qarad albaciiru macnaa idaa katura quruuduhu baa la yidhahda idaa katura quruuduhu yani markay bahasha shilinta la yidhahda shilinta la yidhahdo shilinta qaridka la yidhahda markay ku badato oo ama xoolaha cunto ama maara shimbiraha iyo waxa lamidkaa cunto iyo baashaasaa la yidhaha shilintaa shilintaasaa loo jeedaa kaas markuu bahalkii cunay buu nusqaamay buu leeyahay sida uu u nusqaamo geedka yani laga qoro maxaa la yidhaahdaa bahalkan la yidhaahdo gamuunka geedka laga qoroo kaleeto geedka gamuunka bahalkan la yidhahdo gamuun soo ma ahayn midkan qaasada laga tuuro gamuun waa gamuunkaas ama fallaarta geedka laga qoro sida ay godinta u nusqaamisoo kaleeto buu leeyahay yani asafin hadda waxaa la yidhaha wax alla wix wax lagu qoroo dhan baa loo jeedaa geedkaas markii la qorayo soo godinta markii wax lagu qorayo sooma nusqaamiso geedka waxbay ka jaraysaa sidaasoo kale bay u nusqaamisay buu odhanaya marka takhawafa bimacnaa tanaqasa buu ku sheegay waa macno runtii aada u fiican wey cumar ibn khataab muxuu ku jawaabay marka markuu hadalkii dhagaystay ayuu dadkii la hadloo yidhi yaa ayuha annaas calaykum bidiiwaanikum shicra aljaahiliya fainahu فإن, فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم هنا عن هذا الآن كما بدنون عليكم وحير أيها الناس عليكم بديوانكم ديوان كيمي لازمة هكتك من الديوان كيمي يعني ديوان كأليه واكي شعر الجاهلية جاهلية قبل قولي هكتك من قاتبوا لي فإن فيه تفسير كتاب كتابكم كتاب القرآن كتفسير كيس أسوه كدع جرا ومعاني كلامكم هذا الكتاب ليس معاني بيننا وأكو جرا بوليه waxaa kasii intaas kasii muhiimsan cabdulahi bni cabaas radi allahu canhu waad ogtihiin cabdulahi bni cabaas luqadii carabta aada u darsay markaasu wuxuu noqday mufasirka maka fariistay sida aan ka hadli doono haddii ilah yidhaahdo saxaabiga reer maka mufasirkoodii ahaa oo culamo fara badan soo saaray oo taabiciina xagga tafsiirka cabdulahi bni cabaas buu ahaa radia allahu canhu wa ardaahu marka sida yani tabaraani oo ku warinaya fi mucjamihi lkabiir قيب كميدة أو قصة صوصاري ابن الأنباري إن كتاب كيس الوقف والابتداء بداية أو كشيغي وكذلك إمام السيوطي في, في الإتقان يعني ما عرف كتاب كيس الإتقان في علوم القرآن أو كتب مامي وحول سوق ورنا يا أسئلة, أسئلة النافع من الأزرق منك خارجي لها من خوارج تكمل نافع نافع من الأزرق غيرها وعبد الله بن عباس آد والاحتجاج جري لدودي جري أي سوق ورنا يا wuxuu leeyahay wuxuu arkay cabdulahi bni cabaas oo kacbada maka banaankeeda fadhiyo barxaddeeda fadhiyo oo dadkii ay gaarariyaashiisa dooban yihiin oo aayad kasta markii la weydiiyey jawaabteeda bixinayo tafsiirteeda sheegayo ayuu arkay yani maaragtay naafic ibn asraq markaasuu nin kaleeto la yidhahdo mujdat ibn cuwaymir oo khaariji kale la ahaa ayuu soo raaco yidhi مكان بو يري مارته قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير على تفسير القرآن بما لا علم له به كاري بو يري مكان من كان قرآن كتب يرنيو أو علم إليها الأرك أنا أتقنا وحسؤالنا عبد الله بن عباس كجيدا لو خارجي من كان نظر من الصحابة قدام بالسودة قيمة كمالها وحير أن ويدينا بالقرآن كان مكان بو يري وأي ما دين سؤالا كويديني نابي دحن وحانا كاربنا كلام العرب إلى مصادقة كذا كنتو وحشاهد أوه ayadan ku weydiino carabta gabayadeedii waa inaa markhaati uga keentaa bay leeyihiin markaasu maxaa yeele waxay yidhahdeen qur-aanka luga carabiya kusoo degay oo fasiixaho la yaqaano marka taasaan kaa rabnaa cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi wixii idiin muuqdo iweydiiya su-aala buu yidhi wixii idiin muuqdo markaasuu wuxuu yidhi naafic akhbirnii can qowli illahi tacaala can ilyamiini wa can ishimaali ciziin aayaddaa fi suurati almacaarij ku jirto can ilyamiini wa can ishimaali ciziin ciziinta macnaheeda maxaa loo jeedaa buu yidhi عبد الله بن عباس وحول العزون حلق الرفاق بالإله ذاتك رفقة يعني ذاتك والحلول حلقوين كودا سكوئمات كودا أي كلمان أي اللو جذابه نافع من أزرق وحول وهل تعرف العرب ذلك أرنك أيهو بسيرتي عرب ما تقعنا يشعرت يدي مكجرتي نسأل سمي سنيو عبد الله بن عباس وحول نعم عرفت ويستقيمه أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول عبيد بن أبرص وذلك معلقاتك معلقات معلقاتك اللي إذا معلقات سبعة أم عشرة كم يتأهوي معلقة كم يتأبولية عبيد بن أب بن أبرص اللي إذا مياذا بقلبه هذا الكويري محو هذا الكويري فجاءوا يهرعون إليه حتى يكون حول من بريتي عزينا قبل أسماء المقلم بويري ما ما هذا المقلم يا أبو وكفة الرسول مجد فجاءوا يهرعون إليه أيضا دقدقة يبقوا ينادين حتى يكونوا حول منبره إلى منبر كيس قارياشيس أي نقدام عزينا جماعة جماعة يكوحا كوحا يقوحا منبر كيس قارياشيس فريسته سوما جهدت بولينا عرب هذا الكاتخان مركاسو حدنا وحوه أخبرني عن قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة ما معنى الوسيلة وسيلة محل جذاب إليه فسر مركز عبد الله بن عباس وحير الوسيلة الحاجة وسيلة وحال هذا الحاجة باقي بعد إلى هذا شيء أدو باعته أدونته ضرب يسال إلى هذا مركز نافعين وهل تعرف العرب ذلك أرك إن الوسيلة الحاجة لو جيدو عربي ما تقانا بو يري مسألة سنة سنة يوي نعم بو يري عبد الله بن عباس عربي ويتقانا بو يري أما سمعت عنترة وهو يقول عنترة بن الشداد معلقات كميد يا إساق أنا ما أعرفه وكجرة يعني معلقات يسا كميد ميالا ما قلبه إلى عنترة أرمي إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي وتخضبي هم هذا المقلب يري منك أرمي يعني جبر الله اللي إن الرجال رقي لهم إليك وسيلة ذنبي كاليين ذكي حاجة كاليين قبريها mar hadday sidaa tahay waxaynu danta kaagalayni an ya'khuduuki inay ku qaataan yani inuu ku guursado rabaa marka mar hadday sidaa tahay buu yidhi takaxali wa takhadabi inda kuulo oo cilaan marso ile ragga ku soo doonaya isku rux buu ka wada marka ina arijaala lahum ilayka wasiilatun bimacnaa xaajatun wa baa loo jeedaa ragga xaaje iyo dan bay leeyihiin marka isqurxi buu ujeedaa sooma aragtid buu leeyahay carabta inay sidaa taqaano inta ogama harinna wuxuu yidhi haddana aad u tiro badan tahay su'aalo badan oo weydiiyey waxaa ka mid ah yani aayadda akhbirni can qawlihi tacaala inahu dhanna an lan yaxuura an lan yaxuura ma macna yaxuura buu yidhi yaxuurada maxaa loo jeeda an lan yaxuura maxaa loo jeedaa buu yidhi cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi an lan yarjica inuusan noqonin baa loo jeedaa buu yidhi an lan yaxuura an lan yarjic ayaa loo jeedaa markaasu markaasu wuxuu yidhi hal tacrifu alcarabu bidalika ما تقانا بو يري في أشعارهم مركزوا بلغة الحبشة اللي يحور وبلغة الح... بلغة الحبشة ويري عبد الله بن عباس لكن عرب وي تقانا بو يريو وحكتوسا بو يري قبل بو كانوا يري أت- يعني أما سمعت قول الشاعر وما المرء إلا كالشهاب وضوءه يحور رمادا بعد أن بعد إذ هو ساطعه يعني وحو ليه وما المرء قفكي معها إلا كالشهاب بهاشة دبابرون اللي دبك شهابك كاس اللي هذا أما مارت إفتين كان إيه وضوءه حدق شهابك اللي هذا ولا طوره إيه إفتين كي سوك لا كما هنقفك وحكى لما يحور رمادا دبابرون اللي دبني بمحي أم قنيسة محي قنيسة دبس هذا الدبو وهائفي وذكر بعدنا دنبسوا النقطة دبك وابا أي سلاسوا النقطة يحور رمادا يعني يرجع رمادا أي النقطة بعد إذ هو ساطعه مركو إفا يدد ليه أي وحو النقطة يا أبو ليه هاي يعني مارة الرماد أي النقطة يا أبو ليه مركا عربت مركا يعني أشعارت عربت صحابة آد بأقرنين لقدوا ذا مركا سلاس درتت بوحو البضع أيها اللي قهر مرنايا ولذلك يعني ماركتين آه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحكم لها هذا الذي سيئو به جري فتقانان وصحابي جليل وين تقانان وحو أرن جري والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته به جري ابن جرير الطبري أي مارك سنة فيسا سنة جيد كسو صار أيه يعني مارك تي عن مسروق بن الأجدع رضي الله عنه رحمه الله أيو كسو صار يتابعي قاسوه عبد الله بن مسعود حوليه قال له إله كلا أسن إله كسو حر أورنجر بان كتارتي ما نزلت آية من كتاب الله آية إله كتاب كيسا كاملة معين سودقي إلا هدي سودقته وأنا أعلم في من نزلت إدي كسو دكتي بان أقانا بوليه فأنت عدي كسو دكتي أيان أقانا وأين نزلت وقت أي سو دكتين وان قرنا يا أبوي ولو أعلم هدان قرنا يرعبه يعني ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني قف عليه كتاب إلهي إقبى بيه حدينه جيرو حدي أن قرنيه تناله المطايا قاريد كان أنكو قاري كرو قاريد أو قاري كرو أو جيرو قف عليه علمي آيات كتاب إلهي إقبى بيه أو جيرو لا لأتيته بيروان آدي لها عبد الله بن سعود بأورانيا رضي الله عنه مركا صحابة رضوان الله عليهم سلاس أي أهايان علم بودا آدي أي أبيو أسريي سلاس أمرك إذ الله عد كسو حتى الله بحر مرنايا تفسير كودا ومقدم عن تفسير غيرهم تفاسير تأي كسو حتى كودا الله بحر مرنايا عبد الله بن عباس رضي الله عنه علمي كسو كسو شاكيني إلى حتى عبد الله مسعود كان هذا سدا أو حضنيه صحابي قال هذا الكعاد قيمة بدن أرنيا oo u qiro oo uu yiraahdo nicma tarjumaan alqur'aan ibnu cabbaas taas uu qiri jiray cabdulaahi ibnu cabbaas waa tarjumaan alqur'aan uu dhihi jiray qur'aanka midka ka tarjamo oo ka hadlaayo waa cabdulaahi ibnu cabbaas buu oran jiray marka ibnu jariir tabari baa asna sanadkiisa warinaayo sababta cabdulaahi ibnu cabbaas oo tarjumaan alqur'aan ku noqdayna waa nabigeena u duceeyey calayhi salaatu wasalaam oo ducadiisa ay ka mid ahay allahuma faqihu fi ddiini wacallimhu ta'wiila allah iyo diinka kasisii tafsiirkan ilaahay buu bar ayuu ku yiri oo allah ayuu maaragtay sidaasoo nabigeena ugu duceeyey walidaalika waxaa la yidhahdaa cabdulaahi ibni mascuud markuu dhintay cabdulaahi oo sidaa cilmiga cabdulaahi ibni cabbaas oo u qirayo cabdulaahi ibni cabbaas cabdulaahi ibni mascuud aa u qira tarjumaan alqur'aan inuu yahay waa intuu noolaaba u qiray markuu dhintay dabadeed cabdulaahi ibni cabbaas wuxuu noolaa cabdulaahi mascuud markuu dhintay kadib soddon iyo toddoba sano ayuu ka dambeeyey ou noolaa marka cilmiga cabdulaahi ibni cabbaas marka uu kasban karo bal qiyaas adiga soddon iyo toddoba sano baa maaragtay markii kelimadan loo qiro la yidhi nicma tarjumaan alqur'aan ibnu cabbaas kadib oo cabdullahi ibn mascuud ou dhintay ayuu maaragtay lix iyo toddobaad lix iyo soddon sano ayuu gadaashii noolaa weeyaan marka saxaabada tafsiirkooda tafsiir kasta kulligii waa laga hormarinaya weeyaan tafsiir kasta kulligii waa laga hormarinaya sidaas darteed ibnu taymiya raximahullahu wuxuu oran jiray fain lam فإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدت من الصحابة صدح هذا مهدان كوين تفسير في القرآن في القرآن كأنه مفسرين آية عن آية كلام عنه إذا ما ننهي يعني سنة النبي يقول ما فسرتين ما ننهي صحابتي أو تفسير ما فسرين ما ننهي مركز كلام حال سمينيا وحولي ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين أئمدي دد بدن أو كمده وحي مركز أعليان هذه صدح ذا لوايه أقواش التابعين تلو علمها تابعين تنو أرضيني صحابة رضوان الله عليهم إيوح صوبرين هل كسلو علمها مركز وحوير أئمداس أو تابعين تكمده بوتريه كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم تابعين تاسي كوي كدم دي كوي كسي دم دي ماذا كوي بان قادني نابولية محايا لي وحولي فإن مجاهدا فإن مجاهد بن جبر مجاهد أو تابعي أو تلميذ ابن عباس كان آية في التفسير حاجة تفسير كملك اللي هذا معجزه كواها معجزه تفسير كآل أبو سري مجاهد بن جبل محايا لسوت معجزه أقول له وحوي وحويري عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها صدح جير ayaan cabdullaahi ibni cabbaas qur-aanka ku dul akriyey oo u bandhigay suurat alfaatixa intaan kasoo bilaabay ilaa suuradda ugu dambaysa aan keeno suurat annaas baa saddex jeer ku dul akriyey buu yidhi oo mar walbaba aan joojinaayo aayad kasta kulligeed oo macnaheeda weydiinayo leeyahay ii fasir macnaheeda cabdullahi ibn cabbaasna uu fasirayo يعني علمي سوري مجاهد أو أرسلي علمي هذا وين ولذلك سفيان الثوري إنه يريبه كسر قورنا يا هذا الكيس وكم ده سفيان الثوري و يعني جباش الرجل واوين ومحدثين ترجع كم إذا واوين وين حولي جري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به تفسير بحدي مجاهد لقاعش هيجو أكو قفل أنا ذو بيجر عد كله الرادي ما حدي مجاهد أكو فسري مجاهد بن جبر بتفسير كاس كله ويراد وحكى له هدوني أكو قفل أنا وياه مركز الصحابة رضوان الله عليهم يعني قرآنك ذاتك التفسير كمشهور ككل نقضي وعنك كوها toban bay ahayd afarta khulafaa raashidiin raashiduun sida abubakar cumar cuhmaan cali afartooda markii laisku darana cali ibn abi taalib baa ugu ugu tafsiir badnaa tafsiirka xaggiisa isaga ugu badan kuwa kale waxbaa laga soo guurguuriya lixda soo hartay oo saxaabada ka mid ah ridwaan ullahi calayhim cabdullahi ibni cabbaas baa ka mid ah tarjumaan qur'aan oo kusoo sheegnay cabdullahi ibn mascuud hadda aan ka soo hadalnay ubay ibnu kacbin zayd ibnu thaabitin أبو موسى الأشعري عبد الله بن زبير يعني رجعت بكمدة طبعا كاتا مشهور كو أهيد حق تفسير ليش لا أي أفرت خلفاء الراشدين مركز رسول دارو طبعا كات أي معروف حق تفسير كقرآن كا صحابة مشهور كو أهيد laakiin way jiraan saxaabo kaleeto oo tafsiirka laga wariyo laakiin sida kuwan aan mashhuur u ahayn waxaa ka mid ah anas ibn malik tafasiir uu leeyahay lagu fasiro tafsiir qur-aanka wuu fasira abu hurayra ka mid ah ibn cabdulahi ibn cumara ka mid ah jaabir ibn cabdillahi baa ka mid ah cabdulahi ibn camr ibn caas baa ka mid ah caaishatu binta abubakr sidiiq radia allahu canha ayaa ka mid ah laakiin tafsiirka laga soo guuriyaa kuwan dambe aad uu u yaryahay markii loo fiiriyo tobanka hore markii tafaasiirtooda loo eego aad ayuu uga yaryahay weyaan saxaabada maadaama ay tobankaa mashhuur ku ahaayeen afar ka mida baa marka weliba aad mashhuur usii noqotay sida cali bn abi aalib oo khulafaa raashidiinkii afartaa ka mid a iyo saddex saxaabi oo saddex magaalo intay kala fadhiisteen tafaasiirta ku nashriyey waxaa ka mid ah cabdullahi bn cabaas oo maka fadhiistay oo maka yani mufasirkii ree maka tafsiirka baraya cabdullahi bn mascuud oo kuufo fadhiistay iyo ubay bnu kacbin oo madiina fadhiistay saddexdaas yaa tafsiirka arday fara badan ay ka qaadeen arday aad u fara badana cilmiga ka qaaday marka yani cabdullahi bn cabaas oo kaleeto wuxuu ahaa imaamu mufasiriina fii maka maka dadka joogo mufasiriintooda imaamkooda buu ahaa talaamiid fara badan oo taabiciintiiya ayaa cilmi ka qaateen ood arki doonteen markaa kutubta tafsiir ulmaathuur markaad raadiso aad ku arki doonto waxaa ka mid a talaamiidiisa saciid ibnu jubayra ka mid ah yacni saciid ibnu jubayr wuxuu ku horeeyey oo lagu yaqaanay xagga tafsiirka nin taabiciya wey tafsiirka aad macruuf ugu ahaa yani raggii taabiciintii uu xajaaj ibnu yuusuf dilay buuna ka mid ahaa xagga fikiga caam buu ku ahaa xadiidka iyo qira'aadka aad buu intaba ugu sarreeyey waxaa ka mid a mujaahid ibnu jabrin abulxajaaj ayaa ka mid ah isagana waxaa la yidhaahdaa waxa weeye cabdullahi ibnu cabaas talaamiidiisa xagga tafsiirka kan ugu horeeya buu ahaa baa la yidhahda yani xataa wuxuu lahaa ijtihaadaadka tafsiir buu lahaan jiray isaga ijtihaadaad naqli keliya maahane xataa ijtihaadaad buu lahaan jiray isaga maaragtay istimbaadaad samayn jiray yani ibn abi muleyka wuxuu warinayaa uu leeyahay yani mujaahid ayaa wuxuu samayn jiray buu yihi sa'la bna cabaasin samictu mujaahidan sa'la bna cabaasin can tafsiiri lqur'aani wa macahu alwaaxuhu looxdiisu intuu soo qaato mujaahid ayuu cabdullahi bna cabaas tafsiirka qur'aanka weydiin jiray markaasuu cabdullahi bna cabaas wuxuu oran jiray uktub saan qor buu dhihi jiray yani maaragtay xataa sa'alahu can tafsiiri kulli ilaa qur-aanka oo dhan oo weydiiyey markuu weydiiyeyba ogta buu dhihi jiray markaasuu macnihiis u fasiri jiray marka waxaa ka mid ahaa yani ragga cabdullahi bn cabaas cilmiga ka qaaday mujaahid baa ka mid a waxaa ka mid ah cikrima mawla bn cabaas oo isagana imaamu axmed uu dhihi jiray xadiidkiisa oo xujaysto imaam axmed yani wuxuu dhihi jiray yuxtaju bixadiisi cikrima waa la waa la xujaysanaya xadiidkiisa uu dhihi jiray وكذلك إمام البخاري وحوديه جري ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة أما لمن من المحدثين تأن مجره في القنمة ليسا إلا هدو جره رجل المحدثين تا عكرمة وحجيسنا يا يوحيس أوليه وقادنا وحكم إلى طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن أي كمدها رجع عبد الله بن عباس علم الكقاضي أي كمدها يعني وحانا وحكوريه yani maaragtay rijaal sita kulligood way wariyaan lixda umahaad sita raggooda dhan ayaa daawuusna wax ka warinayo waxaa ka mid a ragga cabdillahi bn cabaas wax ka bartay culamada tafsiirka ka nashrisay waxaa ka mid ah oo taabiciinta cataa ibn abi rabaxa ba ka mid ahaa isagana marka yani isagana waxaa la yidhaahdaa faqiihna wuu ahaa kaiir xadiid u ahaa intahat ilayhi fatwa ahli maka ree makaba muftigoodii buu ahaan jiray marka isagaasaa ka mid ah wey ubay bnu kacbin isagana madiinu fadhiista saxaabiga talaamiid fara badan uu lahaa talaamiid wax ka qaadata abulcaaliya ayaa ka mid ahaa rufeyc ibnu mihraan alrayaaxi ayaa ka mid ahaa yani maaragtay waxaa ka mida waana ragga iqaadka uu ka mid yahay taabiciinta oo macruufka lagu tafsiirka macruufiinta ku ah weeyaan waxaa ka mid ah moxamed ibni kacbin alquradi ayaa ka mid ahaa ragga taabiciinta maarata ubay ibnu kacbin madiine uga qaatay waxaa ka mid ahaa zayd ibn aslam almadani ayaa ka mid ahaa raggaas oo dhan baa wax ka qaatay weeyaan iyo wakayrun dad kaleeto oo maarata lakin inta caanka oo kuwaasa ka mid ah cabdullahi bn mascuud markuu kuufo fariisto ciraaq uu joogay waxaa isagana axaadiis faraba yani maaragtay tafsiirka ka soo guuriyey ardaydiisa kuwa ugu mashhuursan waxaa ka mid ahaa calqamat ibnu qays calqamat ibnu qays annakhaci ayaa ka mid ahaa weeyaan waxaa la yidhahdaa waa min ashhari ruwaati cabdillahi ibni mascuudin xagga tafsiirka cabdillahi ibn mascuud dadka ka wariyay midka ugu mashhuursan oo caanka u ah ayuu ka mid yahay waxaa ka mid ah masruuq masruuq ibn alajdac alhamadani ayaa ka mid ahaa abu caaisha isagana waxaa la yidhahdaa aclamu asxaabi ibni mascuud xagga tafsiirka dadka aad u yaqaano ayuu ka mid ahaa ardayda cabdillahi ibn mascuud ayuu ka mid ahaa waxaa ka mid aha xasan albasri yani maarata dadka cabdillahi ibn mascuud cilmiga ka soo guuriyey ayuu ka mid ahaa wey waxaa ka mid a yani qataadat ibni dicaamata sadusi ayaa isagana ka mid ah wagayruhu min ataabiciin raggaas oo tiro badan ayaa wax ka wariyey yani cabdullaahi ibni mascuud oo maka yani kuufa isagana uga qaaday weeyaan marka saddexdoodaasa mashhuur noqday taabiciintaas faraha badanana cilmiga ka soo guuriyey marka tafsiirka tafsiir alqur'aan bilqur'aan ah تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة تفسير القرآن بأقوال التابعين وحلو يقالنا التفسير بالمأثور أي لو يقالنا تفسير بالمأثور وأنا أعلى التفاسير تفسير لفسر كأوسر ريه وتفسير كاسم ولذلك هذه ذاتك المسلمين تفسير المأثور كريه عن اعتمادي لحين فتن فربضا ولا قبل بادي لها fitan fara badan oo jirtaa bidcooyin tiro badan oo ummaddu ay samaynayso waa laga badbaadi lahaa marka culamada tafsiirka laba qaybood marka hore ka dhigaan tafsiir bilma'tuur oo kaan soo sheegnaya iyo tafsiir tafsiir bira'yi labadaasaa loo qaybiya tafsiir bilma'tuur iyo tafsiir bira'yi baa loo qaybiya tafsiir bilma'tuur waa kan aan soo sheegnay qur'aanka qur'aanka lagu fasiro qur'aanka sunnada lagu fasiro qur'aanka aqwaal saxaaba lagu fasiro qur'aanka aqwaal taabiciin lagu fasiro iyo a'immat alhudaa tafasiirteeda lagu fasira la yidhahdo tafasiirta noocaas u fasirta waxa ugu horeeya loo hormariyaa abu jacfar maxamed ibnu jariir altabari tafsiirkiisa loo hormariya mukadim wa kan ugu horeeya wa tafsiirkaas aad iyo aad tafsiir aad u qiimo badan wa waa kitaab yani la yidhaahdo waa kitaab jaamic liculuumi tafsiiri kulliha culuum tafsiir oo dhan ayuu kulmiyey yani maaragtay wuxuu kulmiyey wax alla dadkii ka horeeyey culuumtooda dhan buu ku ururiyey wuxuu maaragtay yani maaragtay uu fasiraa wuxuu ku kulmiyey kitaabkiisa aqwaasha saxaabada yani maaragtay asaaniid weliba aad iyo aad u qiimo badan oo ku warinaya wuxuu ka fogaadaa riwaayada mutahamiinta almutahamiin bilkadib dadka la yihahdo riwaayadooda waxba kama wariyo kitaabkiisa kuma wariyo wuu ka fogeeyaa aada uga dheeraadaa a'imada waaweyn oo qur-aanka fasirtay ayuu ka mid yahay xagga ijtihaadka istinbaadkana wuu u leexdaa wuxuu isticmaalaa qiraa'aadka aad buu ugu sarreeya qiraa'aadka qur'aanka uu leeyahay aad buu uga warramaa xagga luqada carabiga wuxuu ku yahay maarata baaric buu ugu sarreeya xagga luqada naxwada buxuud aad iyo aad u qiimo badan ayuu ku leeyahay buxuud naxwiya uu leeyahay xagga fiqhiga tafsiirkiisa wuu gaaraya xagga balaaqada wuu ka taabanaya yacni waxa waye runtii waa tafsiir yani runtii maarata aad u qiimo badan wey aqwaasha markuu soo sardiyana oo qowl walba uu keenana aragtidiisa uu kala tarjiixiya wixii u muuqdo ayuu raajixaa markaasuu leeyahay wa awla alaqwaali bisawaabi cindii qawlu man qaala kada wa kada tafsiir aada u qiimo badan waay tafaasiirta hadda mutadaawalka ibnu jariir altabari waa matbuuc wuu yaalaa waxaa ka mid a tafaasiirta tafsiir lma'tuur la yidhahdo tafsiir ibnu kasiir oo la yidhaahdo waa khulaasa uu soo ururiyey aqwaash ibnu jariir بينما ولب تعليقات iyo تعقيبات oo ku leeyahay oo aad iyo aad maartay ibn kathir isaga laftiisa aad u qiimo badan yahay wa tafsir alquran bilquran tafsir alquran bilhadith tafsir biaqwal الصحابه biaqwal التابعين biaimat alhuda sidaas u wada aqwaash asuuliya tafasir taas ba kamida bagawiya kamida gacarsay laftiisa tafsir maasura lagu dara tafsir bagawi oo maartay yani loo yaqaan maalim التنزيل كتابك تفسيرك معالم التنزيل اللي يرى هذا بقى كمينة تفاسير كاس وتفسير المأثور إن شاء الله تعالى يعني تفسير كاس بان تفاسير تنكدقن دونا بإذن الله تعالى تفسير المأثور النار نقن دونا تفسير بالرأي لما يقيديا علماء رأي محمودة إي رأي مذمومة لو كان قانا تفسير رأي جيسة ومحمود يوناسية أو الاستعمال كرو هي مد مذمومة لعيدية لو ناسنين تفسير ك بالرأي المحمود ليرهلاه وحاول ليرهلاه وحاول التفسير المبني على المعرفة على المعرفة الكافية بالعلوم اللغوية والقواعد الشرعية والأصولية وعلم السنن والحديث والأحاديث ولا يعارض نقض- نقلا صحيحا ولا عقلا سليما ولا علما ثابتا مستقرا مع بذل الوسع في البحث والاجتهاد والمبالغة في التحري الحق والصواب وتجريد النفس من الهوى والاستحسان بغير دليل تعريف تفسير أيتية يعني وحوى هو تفسير علمي علوم اللغوي كافدة كل سن معرفة أو حق اللغة قفك مفسر كأولي culumta sharciga oo u leeyahay usuulkii ou yaqaano sunnadii nebigii iyo axaadiistii uu garanaayo tafsiirkiisa inuusan ka hor imaanaynin naqli saxiixa uusan ka hor imaanaynin caqli saliima tafsiirkiisa uusan ka hor imaanaynin cilmi sugan oo mustaqira uusan ka hor imaanaynin qofka mufasirkaana juhdigiisa ou bixiyo ou ku bixiyo yani maaragtay xaqi iyo sawaabka siduu u haleeli lahaa uu ku bixiyo tafasiirtaas yani maaragtay kuwa ugu mashhuursan waxaa ka mid ah oo noocaasoo kale wax u fasirtaahi waxaa ka mid ah tafsiirka bahr- albaxr almuxiit la yidhaahdo uu leeyahay yani maaragtay abu xayaan alandolusi uu leeyahay tafsiirkaas baa ka mid ah waxaa ka mid ah tafsiirka ruuxulmacaaniga la yidhaahdo oo maaragtay uu leeyahay alulusi uu leeyahay yani ulusi albaghdadi tafsiirkiisaa ka mid ah waxaa ka mid ah yan tafaasiirta aaday u badan tahay fatxulqadiirka ka mida kitaabka shukani alimaam shukani uu leeyahay oo la yidhahda aljaamici bayna fanay- fanay alriwaayati waddiraaya kitaabkaas baa ka mid a tafaasiirtaas baa tafsiirka tafsiir bira'yi almaxmuud ayuu ka mid yahay tafaasiirta lagu daro yani qofka mufasirka oo tafsiir bira'yi almaxmuud samaynayo waa inuu luqada carabiga yaqaano waa inuu naxwadii garanayo waa inuu sarfigii yaqaano waa inuu balaagadii wax ka yaqaano waa inuu qiraa'aadkii yaqaano waa inuu usuulu fikhigii wax ka garanayo waa inuu xadiidkii iyo mustalaxiisii garanayo waa inuu asbaabu nusuulkii yaqaano waa inuu annaasikh walmansuukh kala garanayo waa inuu fikhriga ilmaam ku leeyahay axkaamta uu wax ka garanayo waa in laa hadduusan intaa garanaynin laa yakuunu mufasiran tafsiirkiisana wuxuu noqonaya tafsiir sakacuu noqonaya marka tafa- tafsiirkaas tafsiir bil- bira'yi almaxmuud ayaa la yidhaahdaa تفسير بالرأي المذموم سيدا سيوطي أو مارتي كسو قورنا ابن نقيب وحال يرأذاب التفسير بالرأي المذموم كان لحايي وحوليا وحويان فهو جملة ما تحصل في معنى التفسير بالرأي المذموم خمسة أمور وحشان الرمود أي كل امتالي يرأذاب يعني قطع أو التفسير من غير حصول العلم الذي يجوز معها التفسير cilmi inuu mufasir ou ku noqdo qofka oonan gaarin inuu ku fasiriyo ku wax addo wax fasiro tafsiirkiisa bira'yi almadmuum uu galaya tafsiirka ra'yiga madmuumka la yidhahda waa tafsiirka mutashaabiha la yidhaahdo hadduu u banbaxo yidhaahdo mutashaabihii baan fasiraya mutashaabiha laa yaclamuhu ila allah wamaa yaclamu ta'wiiluhu ila allah soo ilaahay ma oranin tafsiirka mutashaabiha hadduu yidhaahdo mutashaabih maxaa la yidhahdaa mutashaabih waxaa la yidhahdaa qofka oo sifaatka ilaahay sifaatka ilaahay يعني رب صفات كولية كيفية أي صفات على ذهي حقيقة إذا بارست الأوقف باره ومتشابه مثلا إلهي سبحانه وتعالى وحوشيتي إنه فوق عرشه عرشه بسوكة الرئي والرمين إما إنه إلهي فوق عرشه فهو جيد لكن كيف استوى هذا ترى الثابة وربي عرشه بسوكة النقضي taas way midda tafsiirkeedu madmuumka yahay qofka inuu dabagalo ou raadiyo lama ogola mutashaabiha la yidhaahdaa waxaa ka mid a tafsiirka madhab mucayana yani maaragtay takriirinayo oo maaragtay ka dhigayo madhabkiisaas markuu takriiriyo tafsiirkii aayadihii qur-aanka madhabkiisa yani taabic u dhigayo madhabkuu samaystay ama shiikhiisii sameeyey buu tafsiir alifaya ra'yiga wadaadkaas bisuu aayad kasta u dacaya dacay buu ku samaynaya ra'yiga shiikhiisii buu ujeedinaya dhankiisa u leexinaya waxaa ka mid a tafsiirka kaleeto yani maaragtay waxyaalaha istixsaanka iyo hawada la yihahdo qofka wax iskaga fasirto oon cilmi ku dhisanin iyo wixii lamid ah weeyaan marka tafsiir bira'yi almadmuum culummada ma ogola way diidaan ibnu katiir oo kale wuxuu leeyahay markuu soo guurinayo faama tafsiiru lqur'aani bira'yi fa xaraamu ra'yigu diidaya waa ra'yu lmadmuum wax xaraam buu odhanaya weeyaan wuxuuna leeyahay sida masalan yani wuxuu soo guurinaya athar fara badan uu keenaya salafkii ridwaanullaahi calayhi tafsiirka inay ka carari jireen ayuu keenaya waxaysan cilmi ulahayn inaysan sheegin taasaa loo jeeda abubakar oo kaleeta buu keeni oo maaragtay odhanayo yani hadalkiisa uu ka mid ahaa markii wax la weydiiyey buu yihi qur-aanka ka mid a ayu samaain tudilunii waayu ardin tuqilunii idaa ana qultu fii kitaabi illahi maa laa aclam samada i haraynaysaa waa tee dhulka isidayana waa kee hadda waxaanan cilmi ulahayn aan kitaabka ilaahay ku sheego cumar ibnu khataab baa wuxuu fasiray mimbarka isagoo taagan wuxuu akriyey wafaakihatan waabba aayaddaasuu akriyey wafaakihatan waabba markaasuu yihi haadihi alfaakihatu qad carafnaaha faakihadan waa garanaynaaye fama labu ab maxaa la yidhahda abu waa maxay markaasuu isku noqday markaasuu wuxuu yidhi ina haada lahuwa takalluf ya cumar waa isku dhibaysaa buu yidhi waxaadan macnaheeda garanayn ka tag faraha ka qaad buu yidhi iska daayey marka ayad yani taa macnaheeda markuu ibnu katiir ka warramaya taxarujka ay culammada ka carari jireen wuxuu leeyahay waxa weeye waxaynan garanaynin inay ilaahay qowlkiisa ku sheegaan waxaadan adiga garanaynin ilahay kalaamkiisa ku sheegin ma aqaana dheh maxaa yeelay laa adri haddaad tidhahdo laa aclamu aad tidhaahdo waa nisfa alcilmi ah weeyaan ولذلك وحولي ابن كثير مركو أثرت سأروري فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف أثرت في وحي اللمذة وأرسلت كسو قوريني محمولة على تحرجهم عن الكلام في التصير بما لا علم لهم به وحين قرنين ديدئي ديدئي يعني كتحرجيا تاصل وحن باري أبو وأما من يتكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه qofka wuxuu garanaya sheego xagga luqada iyo sharciga ku garanayo wax dembioo saaran ma jiro marka sidaasuu leeyahay sidaa darteed ba waxaa laga wariyay aymo fara badan oo saxaabadii ka mid ah inay tafsiirkaas qur-aanka ay ku fasireen ayaa maaragtay yani maaragtay laga soo guuriyaa inay fasireen qur-aankii maxaa yeele waxay garanayaan bay ahayd weeyaan sidaa darteed tafsiirka yani maaragtay cabdullahi bni cabbaas markuu tafaasiirta qaybinayo sida ibnu taymiya sheekhulislaam ibnu taymiya uu kaga soo soo guurinayo muqadimadiisa uu kusoo guurinayo afar afar nooc buu ka dhigay tafsiirka altafsiiru calaa arbacati awjuhin afar wej buu tafsiirku leeyahay wy wajhun tacrifuhu alcarabu min kalaamiha mid carabta way taqaanaayo hadalkeeday ku garanayaan waa waxay luqada carabiga ku yaqaanaan maxaa alkahfi marka la kahfi maxaa la yidhahda waa god wey way yaqaanaan carshi marka la yidhahdo sariiru lmalik baa la yidhahdaa iyo wixii lamid ah wey تفسير لبعض وحوي وتفسير لا يعذر أحد بجهالته تفسير أنا قف من لو عذر دار إنه كجاهل نهضه قف والبابا وقرن كره إنه برتل الربو تفسير كسوا محي والشيء إلا اعتقادية أي واجب تهي لقونا عمل فلا أي واجب تهي كاسو كلوه صلاة وكلاب إله إليه وأقيموا الصلاة قف والبابا كجاهل نهضه لمرة صلاة إنه برته واجب يكون تهي إنه لينا دعوه لتكذا سيدي الله أمره ونتكذا zakadii in la guto waaatu zakaata baa laleeyahay rusushii in la rumeeyo qiyaamo in la rumeeyo tafsiirun waxaa la yidhahdaa laa yucdaru axadu bijahaalatihi waa kan labaad weeyaan kan saddexaad waxaa weeye tafsiirun yaclamuhu lculamaau waa tafsiirka saddexaad culummada mooye cid kaloo garanaysahay aynan jirin tafsiirkaas culummada mooye wax kale aynan garanaynin waxaa weeye aayaddan waa caam aayad fulaana khasisayso aayaddan waa mulaq aayad fulana maaragtay muqay taqyiid ku samaynayso aayaddan waa naasikha aayad fulanay nasakday iyo wixii lamid ah weeyaan kaasaa la yidhaahdaa maxaa yeelay naasikh iyo mansuukh iyo mutlaq iyo muqayad iyo mujmal iyo mufasal iyo markaad tidhaahdid yani ma caam iyo khaas dadka ahlu cilmiga garan kara cawaamtoo dhan iyo dadka dhan waxay wada garan karaan ma ay aha weeyaan tafsiirka ugu dambeeyo cabdullahi bni cabbaas uu sheegay waxa waaye وتفسير لا يعلمه إلا الله وتفسير الله موية عدكلو كرنكرته اينان جرين قف الله قف كي شيء تفسير كاسنا وكاذب نقنايو كاس ويا وصفاتك إلهي الله صفاتك أولي حقيقة ذلك ورمي جيدا الله يدو شيكتي كعنبو شيكتي كعنتي أنا كرماه وكدو أنت ومن أساقه عنتنصر لكن قدرنا كفسر ماينا من التأويلين ومن التحريفين نسيني سلف أمر جرين lahu yadun taliiqu bijalaalih baan leenahay gacan asaga u cuntato annaga xaqiiqadeeda aanan garanayn ayuu rabbi leeyahan oranayna iyo wixii lamid ah weeyaan hada wabillahi tawfiiq sala allahu wasalam ala nabiyina maxamed waali